أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon hay-ad gaaleed ka faallootay xasradaha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka tigray ee waqooyiga dalka itoobiya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabshiyada itoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gedo urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay fashilka uu ku soo dhammaaday shirki xalane uga socday madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka xildhibaano ka tirsan dhawaaqidda riddada ayaa soo saaray tirakoob ay ku soo bandhigeen lacagaha uu xasan gurgurti ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey degmada buqa qable ee wilaayadaas sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan qaybtii saddex iyo tobanaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhda hijiriguna ay tahay soddonka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan hay-ad gaaleed ka faalloota xasradaha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay xiisadda ka soo xusboonaatay gobolka tigray ee waqooyiga dalka itoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani tadase warde oo ah horjoogaha gobolka tigree u qaabilsan dowladda federaalk etoobiya ayay t b l f ka farmaroojisay xilkaas waxayna dib ugu soo celiyeen debretasiyon gabre makaa'il oo hogaamiye ka ahaa gobolka intii ay dagaaladu socdeen ilaa i c g waxa ay sheegtay in tallaabada t b l f ay si toos ah uga hor imaaneyso dowladda xabashida etoobiya ee uu hogaaminayo gaal abey axmed sidoo kalena ay halis gelinayso heshiiska nabadda ee bretoria ee lagu soo afjaray dagaalkii dhiigga badani ku daatay ee socday muddada labada sannadood ah warbixintu waxa ay xustay in haatan gobolka uu ka jiro cabsi aada u xoogan oo laga qabo suurtagalnimada dagaal cusub oo mar kale ka dhex qarxa etoobiya iyo t b l f xili maamulka adis ababa uu ciidamo badan dhoobay xuduudka ku tirsan gobolka tigrey xaaladda gobolka ayaa kasii darta ayay tiri warbixintu kadib markii ay xiisadda etoobiya iyo ereteriya ay sii xumaatay sidoo kalena dagaalka suudan uu sii xoogaystay isla markaana t b l f ay isbahaysi la samaysatay maamulka casmaraha ee horjoogaha uu ka yahay asiyaas afwarki i c g waxa ay ka digtay in haddii dagaal cusub uu ka dhex qarxo waqooyiga etoobiya uusan noqon doonin mid ku ekaada oo keliya gobolka tigrey balse ay suurtagal tahay in uu ku fido gobolada amxaarada oromada cafarta ilaa xuduud beenaadka suudaan waxay kaloo warbixintu intaas ku dartay in dagaalkaasi noqon karo mid soo jiita faragelin toos ah oo ka timaada dhinaca eritrea iyo sidoo kale kooxo kale oo gobolka ah waxaana suuragal ah ayay tiri in khasaarihiisu uu la mid noqdo dagaalkii ka qarxay gudaha etoobiya amaba uu ka sii bato khasaaraha dagaalkaas
mahadsanid rabaani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga etoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada gedo ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada garbahaarey sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada buurdhubo ee isla gedo urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay fashilka uu ku soo dhammaaday shirkii xalane uga socday madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka haddaba warbixinta warkan waxaa hayaa marwaan maxmed bayaan uu soo saaray xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin in natiijo la-aan ku soo dhammaadeen wadahadaladii u dhexeeyey madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ee ku bahoobay golaha mustaqbalka bayaanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in weli aan xal laga gaarin khilaafyadii jiray iyadoo war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in soomaaliya ay gelayso marxalad kala guur ah qaramada midoobey waxay kooxda riddada soomaaliya u soo jeedisay inay mudnaanta siiso wadatashi loo dhan yahay oo lala yeesho dhammaan saamilayda siyaasadda maadaama dabadhafyadani ay u adeegaan danaha reer galbeedka wuxuu ururkan ugu baaqay inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii horin kara kala qaybsanaanta siyaasadeeda sidoo kale waxay qaramada midoobey xasuusisay labada dhinac inay diyaar u tahay sii wadidda taageerada dadaalada lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya dabadhilafyadooda soomaaliya dhanka kale ururka midooda gaalada afrika ayaa bayaan uu soo saaray walaac xoogan uga muujiyey fashilka iyo natiijo la-aanta ay kusoo dhammaadeen wadahadallada u dhexeeyey filla soomaaliya iyo mucaaradka waxayna dhinacyada isdiidan uga digeen inay ku adkaystaan halka ay kala joogaan mahadsanid marwaan xildhibaanu ka tirsan dhawaaqyadda riddada ayaa soo saaray tirakoob ay ku soo bandhigeen lacagaha uu xasan gurgurta ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho sida uu ku warramayo cabdiqali maxamed markii ugu horreysay tirikoob rasmi ah oo soo baxay ayaa muujinaya lacagaha uu hoggaanka kooxda riddada soomaaliya ka sameeyey dhulboobka baaxadda leh ee ka socda magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda war-saxaafadeed ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ayaa lagu sheegay in xasan gurguurta uu lacag ku dhow hal bilyan oo dollar ka sameeyey xaraashka dhulalka danta guud iyo kuwa dadweynaha xildhibaanada dawaaqiidda baarlamaanka wakhtigiisu dhacay ayaa qoraalkooda ku muujiyey in madaxa kooxda riddada uu weli u ooman yahay dhulboob iyo dhaca hantida shacabka gobolka banaadir iyagoona digniin culus soo saaray madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuu lacag dhan siddeed boqol iyo konton milyan oo dollar ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho isagoo lacagtaas ku shubtay akoonno gaar ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ah dhinaca kale waxay saadaaliyeen in labo ka mid ah maamul goboleedyada ashahadalla dirirada ah ee ka jira soomaaliya ay qorshaynayaan gooni ugoosad ay uga madax bannaananayaan soomaaliya inteeda kale somalilan ayaa horey uga dhawaaqday gooni ugoosad maamulada puntland iyo jubbaland iyana waxay qaadi doonaan dhabaha somalilan sababo la xiriira halista uu abuuray xasan sheekh maxamuud ayay si raaciyeen war-saxaafadeedkooda arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli xiisado siyaasadeed ay ka jiraan muqdisho islamarkaan uu xasan gurguurte dhammaystay afartii sano ee golaha dawaaqiidda horey ugu asteeyeen boqolaal kun oo ka mid ah shacabkii dhulalkooda la boobay ayaa bannaanyaal ku ah duleedka muqdisho waxaana ku dhacaya dhaxanta iyo kuleylka mana haystaan deegaan iyo wax ay quutaan intaba mahadsanida cabdiqani maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob cusub oo waxbarashaha ka hirgeliyey degmada buuqa qable ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa hayaa saadaq muumin munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayey macadka umulqura oo ah macad waxbarasho oo hoos taga maktabka dacwada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraana munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo marti sharaf kala duwan xafladan ayaa waxaa ka hadlay sheekh saalax axmed qadar iyo naqiib axmed cismaan axmed jihaad iyagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda kuna booriyey in ay ka faa'iidaystaan macallimiinta macadka maanta furitaankiisa u taagannahay ee lagu magacaabo macad umulqura magaca umulqura markii aan waxyar ka taataabto umulqura horta waa makatal mukarama sidii loo yaqaano qur-aanka uu ku tilmaamay wakadalika awxaynaa ilayka qur'aana carabiyan litundira bihi umulqura ilaah qur-aankiis uu kule sooto markaas ashuura uu ku leeyahay umulqura marka waxa waye qaryooyinka hooyadood waaye waa qaryadii marka maka ee uu ka soo baxay manbaca cilmiga uu ka soo baxay ee waxyiga uu kusoo degay ee sacaadada bashari kasoo bilaabatay basharka sacaadadiisa kasoo bilaabatay oo ay ka soo unkantay ayaa waxaa lagu magacaaba umul qura ilahay uu ku tilmaamay marka magacaas magac aad iyo aad u weyn aad u qiimo badan waaye marka insha allahu tacaala inaan qiimayno maadaama magacii makatul mukarama oo marka waxyiga uu ku bilowday oo nabigeena uu ku dhashay uu ku soo barbaaray oo marka waxii lagu soo dejiyey aan marka magaca qaadanay inaan magacaas marka loo bixiyey maanta macadka loo bixiyey aad iyo aadaan ugu dadaalno ilan wuxuu marka xisaabsan yahay culumta lagu baranayo macadka waxaa ugu weyn cilmu shariica ayaa ugu weyn cilmu shariica faa'iidadii qiimaha uu leeyahy nin walba garanayaa oo ilaah qur-aankiisa wuxuu in badan ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilah wuxuu kuwa ilaahay rumeeyey allah waa koryeelayaa kuwa cilmiga la siiyey ilahay waa koryeelayaa markaas marka biidnillahi ilbaari marka ilah waxaan idinilaahay idinkaga baryaynaa macadkaankii lagu aflax oo lagu liibaano umulqura oo kale ilah ka dhigay subxaana wa tacaala alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale cilmiga meeshii laga qaado ay noqoto goobtaani laga aflaxo diinta rabbigay looga hiiliyo in ilaahay ka dhiga ayasaan warsanaynaa noola dhammaystiro waxaan kula dardaarmayaa nasiibaad leedihiin sabanka hadda aad joogtiin oo nimcada ah oo gabdhuhu wax baranayaan oo ilmaha yar yarkaa wax la barayo oo farta la barayo sooma aanad gaarin aad baana nooga nasiib badan tihiin annaga intan marka xilliga waxbarashadan ku jiray gabar quraan barani heblo xataa lama dhihi jirin ma la dhihi jirin hal naagaan akhiino oo la yidhaha xaawo dukato waa duka jirta markaasaa la dhihi jiray xaawo dukataa loo bixiyey adinka waxaa ilaahay idinku soo aadiyay ama tihiinba macalimad hebla macalimad hebla gebigiiba macalimiin macaahidda wax ka dhiga seban waxaa ku soo aadeen barwaaqaysan waxaan rabaa marka madarasadan hadda la furomulquraa aad baa loogu liibaanay dad bay soo saareen jiil bay soo saareen adinkana hadda jiilkii ku xigaa tihiin ee, waxaa laydinka rabaa jiilka yaryar ee ummadda muslimiinta meel kastay joogaan inaad uga daba tagtaan oo gaalada waxbarashada ka reebtaan oo shareecada ilaahay bartaanaa laydinka rabaa macadkan ayaa qayb ka ah maraakiista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee hoos taga maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraana waad mahadsantahay saadaq haatan waxaad kusoo dhawaataan xalqadii saddex iyo tobanaad oo warbixino cinwaankoodu yahay taxnaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabduqaadir maxamed rabbaani oo soo diyaariyey ayaa inoo haya halkani waa deegaanka xela bannaan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhacawabiga jiinkiisa gaar ahaan dhanka galbeed dadka deegaankan dega waxa ay isugu jiraan beereley iyo geesley geesley waxaa loola jeedaa xoolaha geesaha leh sida ariga iyo lo'da waxa ay ka dhigan tahay inaanu xoolo dhaqatada halkan aysan ahayn geelley duulaankii laba sano ka hor uu xasan gurgurta kusoo qaaday deegaankan wuxuu ku dhibaato geliyey bulshada halkan kadib markii dadka deegaanka uu dhexal siiyey dhibaatooyin khatar geliyey jiritaankooda kadib weeraro toos ah iyo kuwa duqeymo cadowtooye ah oo halkaas ay ka sameeyeen ciidamadii huwanta kufaarta iyo murtadiinta iyadoo bulshada deegaanka lagu qasbay in ay isaga barakacaan guryahooda iyo xaafadahooda sidoo kalena laga cunaqabateeyey tacabka beerahooda oo ahaa nolosha keliya ee aasaasiga u ahayd ee ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka oo ah bulsho garab iyo gaashaan u ah shareecada islaamka oo aan la kulmay ayaa iiga waramay dhibaatada kasoo wajahday cadowgii salabiyiinta iyo murtadiinta niyo xamladii caqabado badan aan kala kulannay horta meelay nabadgelyo jirtaa lagu nastaahe inaan lakala firaaray oon beerihii tabco waynay oo intay noo soo dhowaadaan meelahan dhow ay nagu soo ridaan maxaan kuu sheegaa r b g iyo diyaaradu maarata dadkii lagu argagaxgeliyo intaasoo dhan oo dhibaatahan kala kulannay rafaad badan oo maaragta laga sheegay intaasoo dhanba waa nagu dhaceen marka ilaaha naga dulqaado ilaaha maarata mujaahidiinta noogu nusreeyey tuulada waa sax ee qoryo waaweyn ayaa lagu soo garaacay ilaahay waxaan ku mahadinaa waxba ilaahay naguma yeelin waa nabadgelyo ayaas ilaahay nagu mooti intii islaam ahoo joogta ilaahay wax kuma yeelin laakiin waxba nalooma reebinin annaga waxaan ahayn ee, dad shacab ayaan ahayn deegaankan shacab beeraley ahaa joogo al-shabaab ma ahayn maadaama meesha aan ku noolnahay tuulada hela bannaan ama nawaaxigeeda waxaa nala yiri waa al-shabaab shabaab bay la shaqeeyaan waa garab shabaab sidaas baa nala yiri marka shacab beeraley ayaan ahayn maalmo kadib murugadii masaakiinta lagu soo gardarooday waxaa allah uu ugu bedelay nabadgelyo iyo naxariis iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna dadka deegaanka dib ugu soo laabteen guryahooda sidoo kale deegaanka jicibu ee dhacawabiga jiinkiisa ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha silibiyiinta iyo murtadiinta ay weerareen iyagoo cadowga dhowr jeer deegaankaas madaafiic ku tuuray weeraro lug ahna ku qaaday booqasho aan ku tegay deegaanka jicibu waxaa ii suurto gashay in aan kula kulmo halkaas dadka deegaanka kuwaas oo iiga sheekeeyay maraaxishii adkeed ay soo mareen mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo si gaar ah iigu waramay ayaa iiga warbixiyey dhibaatooyinka cadowga uu ka geystay deegaanka iyo dadkii rayidka ahaa ee ku waxyeeloobay weerarada cadowtooyo oo jecelow e dadka joogo waa dad berey waa ku nabad qabaan alxamdulilaah walaayada maamulkooda hayso wixii dhibaato oo macnaha oo nasoo daakilo walaayadan u gudbisanaa wax dhibaatay kuma qabno Eh, dhibaato waa nasoo martay intii macnaha dagaalkii uu nagu soo qaaday ninka la yidhaaha xasan gurgurte uu nagu soo qaaday eh, dagaalkaas jecbow dhibaato badan aa ka dhacday dhibaatooyin badan aa ka dhacay jecbow dhibaatooyinkii waa badnaayeen waxaa u yacni noogu darnaay inay diyaarad na, na rushaysay oo saddex jeer nagu soo gadoontay oo diyaaraddaas yacni mid bambooyin toortay iyo hub iyo toortay iyo mid oo na duqaysay saddex jeer camal ay nagu soo gadoontay diyaaraddaas waa na duqaysay ilaaha naga badbaaday waxba naguma noqonin ilaahay aan ku mahadinayna alxamdulilaah dagaal ay nagu soo qaadeen nimankii oo yacni oo waxaga ahaay murtadiinta ay dagaal ay nagu soo qaadeen bangaraaf mar ay noo koonsadeen mar ayagaa nagu soo qaaday alxamdulilah walaayada ilaahay noo keenaa naga kor qaaday hadda alxamdulilah nabadan joognaa wax dhibaato kuma qabno yacni xataa halgan waxay axmaarta noogu soo turtay dhowr jeeray wax nagu soo tuureen axmaarta nagu soo turtay alxamdulillah ilaahay naga badbaadi mid bariga nooga dhaco mid hori nooga mari mid gadaal nooga maro ilaahay naga badbaadi sidoo kale buuliburta nimanka jooga jibuutiyaanka e saasoo kale ay noogu soo qaadeen madaafiic ay nagu soo tuureen ilaahay naga badbaadi nimankan bariga markii xasan gurguurta oo ciidankiisa uu soo macnaha keensaday mar waxay nagu soo tuurayeen r b d ay nagu soo tuurayeen mar dabajax ay nagu soo ridayeen tuulada waxaan ka qaxnay afar jeeraan tuulada ka qaxnay alxamdulilah banaankaan leen tegayn haddana waa kusoo gudoomaynay laba qofood aa nooga dhaawacantay oo dhaawac sahlan aa nooga dhaawacantay yacni dhibaatadii oo xasan gurguurta bulshada deegaanka markay arkeen inaanu cadowga u haynin wax naxariis ah waxay go'aansadeen in ay garab u noqdaan walaalahooda mujaahidiinta diintoodana ka ilaashadaan dabadhilfyada murtadiinta waxayna aada ugu farxeen jabka iyo halaagga ku dhacay silibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta fadhi aan ka qayb galay oo odayaasha dhaqanka jicibow ay ku lahaayeen deegaanka ayay iiga sheekeeyeen farxadda deegaankooda ka dhacday markii ay jabeen dabadhilifyadii murtadiinta sidoo kale oday dhaqan ahna abwaan reer jicibow ayaa tix gabaya ka tiriyey jabkii ku dhacay maleeshiyaadkii xasan gurgurte ga qoranay waa siri guula waaye ilaahay geesaas al-shabaab oo soo gurmatay horta guulahay ka yaallo gaalada gada dhoweed ka soo gurmatay galcad iyo galhareeri aan go-aankeeda adeegala gaaladii galcad iyo galhareeri ka soo gurmatay gantaallo culus ay nagu soo gantay guulaha gaar laga qaasiyey wax naguma gaarin gam aa loo yiri waa loo gabada waa loo geed galay gantaalada si usoo ridaayeen magay soo gudu gashay aa afarta gees laga mari aa lasoo goostay aa gantaallo cos lagu garaacay ilaa gooraarta sii goclaynaayeen god meeshaana isku goreenay gashiinkoodii malaynaayeen godkaa laga dabagalay mid la gubay iyo mid la gooraca laga dhigay gaadiidkii ku guurayen ate waa laga gubay gacantaa lagula dhigay gaalada waxay go'aan gaartay gantaallo culus ay nagu soo riday iyo lidka diyaaradda guuley wax naguma gersiin guuleyaana gaar qaadsiy gaaladan waxay go'aan gaartay inay gurmad dambe ay soo qaadin gurmadkay soo qaad dambe iyadale ku go'ayso iyadale ku geriyoonayso annaga wax naguma gaarin guuleyaana gaar qaadsiy waxay go'aan gaartay hadda inay soo gablayso oo gobolka timaado geesiga gulad aliiga ay jira garaabaan ahay oy gacanta taagato go'aankaas bay gaartay gaaladan ayaa loo gudbiyey guulad allahu akbar
ceen quraan dhigan waaye casiis waa rabbigeen sir casiis ilaahayow adaan kuu cawaansannay oo carshiga noo joogo caafimaad iyo cumar iyo ciwaadana sii aabe cubeed iyo ciidankiisa aa aday kuu soo cawaansadeen cawaansagayna waxaas yahay cadow aa carradayna cagaha ku haya ee cadowgaas inaad cagaha dhulka uga khaaldo ood naga ceeriso aan casiis enow adaa carshiga noo jooge aan kuu soo cawaansannay casawajallaahi cariirfidow adigaa casiis eh ee cadowga carrada naga haysto oo cagaa ku hayo inaad naga ceeriso aan kugu soo cawaansannay casiis ilaahayow nin calool laga hayo inima ciira ku raagtay inima caara qalinta cawdima hurdaa liri ciira ugu raagtay adiga calool godoona ay hayo carshiga casiis ilaaha noo joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanada hela bannaan iyo jicibow oo ah xaafado isku muuqda dadkoodana ay dib ugu soo laabteen xaafadahoodii waxa ay bilaabeen tacabka beerahooda inkastoo saameyn ay ku yeelatay barakicintii cadowgu ka geystay deegaanka inkastoo bulshada deegaanka quudkooda ugu badani uu yahay waxay iyagu gacnahooda ku soo saartaan ayna yihiin beeraley haddana kama marna xoola dhaqato iyaga ku dhex nool haba iska yaraadaane laakiin mar aan wax ka weydiiyey sida uu yahay wax soo saarka beerahooda waxay ii sheegeen in ay caqabado ku hayaan biyo badan oo kusoo fataha beeraha xilliyada uu webiga shabeelle biyo keeno waa kuwan qaar ka mid a beeraleyda deegaankaah oo iga warramaya dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan nin xoolo lahoo oo yan badneen oo toban koosac iyo toban iyo shan toosac leh waa jira nin waxooga xeen oo eri leh waa jira nin beerey iska oo adiga beertaas unun guri ka cunan waa jira sidaasaan u qaybsannahay dadka yacni waxay u badan yihiin dad aan wax haysanin kanaalahaasa macnaha aan ku waraabna kanaalaha maray nagu cariiri nagu noqdaan waxay noogu badan yihiin in yacni baalla la dhigo ay u baahan yihiin oo baalla dhinaca laga dhigo ay u baahan yihiin baalladii ma haysano yacni awoodyarayaa macnaha noo diiday kanaalkaas weyn deegaanadan aan soo maray dadka ku dhaqani waxay noloshooda ku tiirsan tahay cuntada waddankooda uma baahna in ay cunaan cunooyinka warshadaysan ee faalsada ah amaba waxaa loo yaqaano feega waxayna kuu sheegayaan marka aad weydiiso waxay u diideen in aysanba ahayn cuntadaas mid sax ah balse cuntada keliya ee caafimaadka leh oo dadkaas ay ku nool yihiin ayaa waxa ay tahay midda ay iyagu beertaan waa tallaabo ku dayasho mudan dhanka wax soo saarka ee ay sameynayaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hela bannaan iyo jicbow biyana sacbadaada looga ombaxaa qof welibow dhulkaaga beero aad barwaaqo gaartide walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nigay taas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu